waxaa jira wadamo badan oo adduunka ka mid oo gurmad u samaynaya sidii loogu gargaari lahaa dadka ku dhaawacmayaba dhibaatadaasi ay gaartay dowladda waddanka kenya oo madaxweynaheeda uhuru kenyatta uu tacsiya u diray madaxweynaha soomaaliya iyo guud ahaanba shacbiga ayaa goor dhoweyto waxaa warbaahinta la hadashay aamina maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya oo si weyn u tilmaantay laba diyaaradood oo daawooyin iyo dhakhaatiir iyo gurmud siday ay saaka gaareen muqdisho islamarkaana ciidamo dheeraada oo dadka soomaalida ka gargaaraya qaabka samata bixinta iyo dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay loo diray waxaa kaloo aamina maxamed ay sheegtay in loo oggolaaday islamarkaana lagu taageerayo cisbitaalada kala duwan ee dalka kenya dadka dhaawaca oo yaro la keenayo magaalooyinka nairobi iyo qaybo kaloo dalka ka mid a si dadkaasi loogu daaweeyo aamina maxamed waxay sheegtay laga bilaabay magaalada nairobi iyo meelo kaloo dalka ka mida gurmad xagga dhiigga dadka loo shubayo ay horseed ka tahay hay-adda allaan kayrta cas ee waddanka kenya waxaanay ku boorisay dadka reer kenya inay si weyn howlahaasi uga qayb galaan naxariistu waxay ka bilaabataa guriga guriguna waxa weeye wadamada dariska alla ah ama olloga ee dhibaatooyinka soomaaliya soo gaaray ay saamaynta ku leeyihiin taasi oo haatan howlo badan oo gargaara oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi ay ka socdaan dalka waxaa kaloo ay sheegtay ilaa iyo haatan in la sugayo xogta haddiiba ay jiraan dad kenyaana oo wax ku noqday weerarkii ka dhacay afar iyo tobankii bishan oktoobar maalintii sabtidii nawaaxiga soobe oo ah magaalada muqdisho meel dadku ay aada ugu badnaayeen yaasiin ciise wardheere v o a nairobi